aanu eegno haddana taswiirta shan iyo tobnaad dadka ku wareegsan magaalada sodom waa ay dagaalamayeen magaalada sodom waxaa qabsaday cadowgii oo waa laga qaatay xoolahoodii iyo dadkoodii oo dhan luudiya xaaskiisa iyo xoolihiisa hataa waxaa loo qaatay maxbuus ahaan mid ka mid ah shaqaalaha luud ayaa ka baxsaday cadowgii oo u tegay ibraahim oo u sheegay arrintii ibraahim aad ayuu oga naxay markii uu maqlay sharkan habeen habeenada ka mid ah ayaa ibraahim iyo nimankiisii waxa ay aadeen cadowgii oo qabsadeen ibraahim markii ay weerareen cadowgii waa uu ka adkaaday oo wuxuu soo furtay xoolihii iyo luud iyo hataa dadkii kaleba ibraahim iyo nimankiisii markii ay dib ciddii ugu sii laabanayeen waxa ay sii mareen magaaladii salim oo micnaheedu yahay nabad oo boqorkii halkaasna waxaa la odhan jiray malkisadaq waxa uu doonayey in uu la kulmo ibraahim oo uu ku yidhaahdo barakada ilaah ee abuuray samadda dhulka korkaaga ha ahaato aanu ammaanno ilaah maxaa yeelay waa midka ku awoodsiiyey in aad fiijiso cadowga luud iyo dadkiisii waxa ay ku noqdeen magaalada sodom miyaad u malaynaysaa in ay fiicneed in ay sidaa sameeyaan ilaahay waxa uu nagu yidhi waa in aan ka dheeraannaa dadka sharka leh waa inaan xiriir la yeelannaa dadka adeecsan ilaah maxaad samaysaa markii aad aaddo baarka waxa aad tidhaahdaa aan haysto hal soodha ah kadib waxaad dhahdaa aan haysto hal qamri ah marka kadib waad ku daraysaa marka labaad mid kale ayaad qaadanaysaa ilaa aad noqoto mid khamraysan isla markiiba waxaad matashay dadka sakhraaniga ah ee qamriga cabba taasi aawadeed weeye wuxuu ilaahay inoo leeyahay ka dheeraada dadka dembiga ama meelaha dembiga lagu falo maxaa yeelay dadka ayaga ah si dhaqsi leh ayay kaaga dugi karaan ilaah